إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa maanta lagu dilay gobolka shabeellada hoose hal qof ayaa ku dhintay doon kalluumaysi oo ku burburtay xeebta warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe dowra diini ah ayaa loo soo xiray muruqmaalka ku dhaqan degmada ceelcadde ee walaayada islaamiga ah ee gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo lagu beegsaday dowladda federaalka dabkii ka kacay kaymaha gobolka sanaag ayaa la hakiyey wafdi uu hogaaminayo waaliga walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa kormeer shaqo ku tegay deegaano ka tirsan gobolka mudug kolonyo uu la socday madaxweynaha dalka nigeria ayaa lagu weeraray waqooyiga waddankaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran sargaal ka tirsanay dowladda federaalka ah ayaa maanta lagu dilay gobolka shabeellada hoose taliyihii ciidamada milatariga dowladda federaalka ugu magacownay degmada afgooye ayaa maanta rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dileen qarax ka dhacay gudaha degmada afgooye sargaalkan dowladda federaalka u qaabilsanay degmada afgooye ee maanta lagu dilay qaraxa waxaa magaciisa lagu sheegay maxamed axmed cali waxaana uu ku magac dheeray tuug madow hal qof ayaa ku dhintay doon kula burburtay xeebta warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya doon kaluumaysi ah oo ka baxday magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe taas oo ku burburtay meel toddoba meel u jirta warsheekh doontan ayaa waxaa saarnaa afar ruux oo ahaa shaqaalaheeda waxaana burburkeeda ku dhintay mid ka mid ah raggii saarnaa doonta milkiilihii doonta burburtay ayaa warbaahinta uga warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen doontaasi waxay baxday dhowr maalmo ka hor adi saddex maalmo meelahaasi ka hor ay ka baxday wadada aan dhahay xeebta liido waxayna usii socotay dhanka iyo cadanne ilaa iyo waqooyigaasi sarta jamal la yidhaahdo si kalluun meesha ugu soo qabsano macal asaf waxaa na saamaysay dhibaatadii badda ka socotay oo duufaantu ahayd doontii waxay ku burburtay meel toddoba meel u jirta warshiiq marka waxaa saarnaa afar qofood oo doonta ka xamaalanaya ku shaqaysanayay waxaa soo badbaaday markaasi saddex qofood waxaana soo helay doon ka timaaday dhankaas iyo iyo cadalle siday ku imaadeen maalinka dambe ee muqdisho laakiin mid ka mid ah doonta kuwa saarnaa shaqaalaha dabaal muusan aqoonin meeshuu ku dhintay ugu dambeynna waxaa wuxuu kusoo caariyey midkiisa xeebta la yidhaahdo meraley u dhow warshiiq alxamdulilah meeshada lagu aasay dhibaato waxaana soo gaartay marka ah doontiiyo burburtay iyo midkaasi oo wiilkaasi naga dhintay allah u naxariisto sidoo kale mid ka mid ah madaxda kaluumaysatada ayaa sheegay in burburka doonta ay sabab u tahay duufaano ka jira xeebaha dalka dad micnaha badii ay khasaare ay bilowday ama duufaano ay ka kacsan yihiin oo xilligan ay tahay xilligii kala wareegi ahay oo loo gudbaya xagaayga xagaaygana oo kusoo saaciday cimilo aan hore loo arki jirin oo duufaan inay wadato loo malaynayo iyo roobab mihiigaan ah waxaa imaanaysa marka khasaara imaanaya khasaarihii hadda yimid ugu dambeeyey waxaa waaye voolvo iyo shaqaalihii isla socdeen oo badda ku burburtay oo shaqaalihii qaybihii kale ay soo badbaadeen qalabkii iyo doontina ay voolvay ahayd doontii ay ku burburtay xilligan xilliga ka horreeyey dhallinyaro oo iskoolaha soo dhammayn dugsi sar oo jaamacad u gudbaya ku geeriyoodeen xilligaana waxaan rabnaa dadweynaha qaarkood oo usoo xeebtaga dabaasha liido in ay foodjignaan ay ka qabaan amba waalidiintooda ay ka ceshadaan xilli badda ay xuntaa lagu jiraa ilmihii ay ku dhammaanaan jimcooyinka hadda ilmaha iyago xisaab lehena yimaadaan ilaa iyo labaatan kun oo qof qof oo kale waxayna ka imaanaan xaafado aan u dhoweyn baddi amba xeebaha aan u dhoweyn dabaalna ma yaqaanaan xilliga badda xagaag ahayna ma yaqaanaan xilligaan ninka badda yaqiinay ay dilay marka nin aan badda aqoonin ma geli karo intaasaan aan rabaa hadduu la raalli karo ummadda soomaaliyeed inaan la wadaago xiliyadan hadda lagu jira ayaa waxaa inta badan kacsan xeebaha taasoo marar badan sababtay dhimashada dad badan kuwaasoo ay la qalibantay doonyo ay wateen iyo qaar kaleoo dabaalo u tegay xeebaha dowra diini ah ayaa loo soo xiray murqumaalka ku dhaqan degmada ceelcadda ee walaayada islaamiga ah ee gedo waxaa ka waramaya maxamed ciise munaasabad lagu soo xirayay dowri diini ah oo socotay muddo shan maalmood ah ayaa ka dhacday degmada alcadde ee xarunta wilaayada islaamiga hegedo dowradan oo lagu bixiyey duruus kala duwan islamarkaana ka mid aheyd xamle dacwadeed ayaa ka faa'iidaystay murqumaalka ku dhaqan degmada alcadde ee gobolka gedo qaar ka mid ah murqumaalka ayaa ka warbixiyey dowrada iyo casharada lagu qaatay dowladda horta waxay socotay muddo shan maalmood waxyaabihii aan ka faa'iidnay asaaska islaamka fiqi iyo waxyaaba fara badan oo aan hadda meeshaan kusoo koobi karin waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga faa'iiday waa macrifatuddiin qofka muslimkaana macrifatuddiin baa muhim u ah waxaan ahayn dad badan oo muslimiin ah oo xoogsato ah dadka dowlada loo qabto annaguna kuwa ilaahay ku anfaco hanaga dhigo maasha allah hadda aada iyo aad baan wax uga faa'iiday si fiican baan wax uga faa'iiday tawxiidka hadday tahay arkaan islaamka hadday tahay salaada hadday tahay dhinac kastaba hadday tahay sidoo kale qaar kale ayaa waxay yidhaahdeen dowladda may baa socotay shan maalmood shantaas maalmood may baa faa'iidaysanay diinta tiiriirkeeda iyo shuruuda salaad iyo arkaana salaad iyo nawaaqul wuduu intaasa faa'iidaysan markasta nin lahanagu yaa iidan jelna maaha dowladda socotay muddo shan maalmood ee may baa ku faa'iidaysanay arkaamta diinta lata arkaanul iimaan sidoo kale arkaanul ixsaan arkaanul islaam nawaaqul wuduu iyo waysawli kaburaas marka alxamdulilah id iidanka mahasagna walaalintan mudowrad niishaan iidanka farasananka mahadnagaan ma ahan markii ugu horreysay oo dowra diini ah loo qabto murqmaalka ku dhaqan degmada alcadde ee wilaayada islaamiga hegedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo lagu beegsaday dowladda federaalka howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay waxay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ka hormarno gobolka jubbada hoose hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhintay kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku qaadeen saldhigga buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka lagu dilay askarigan wuxuu dhacay shalay gelinkii dambe dhanka gobolka banaadir howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo weerar toos ah ayay xalay ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay laba qarax ku weeraray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka waxaana qaraxyadan ku dhaawacmay inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka mid ahaa ilaalada wasaaradda sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay laba qarax ku weerareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa degmada boondheere ee magaalada muqdisho qaraxyadan waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari isla gobolka banaadir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen xaafadda foorilow deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho isla gobolka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho dhanka gobolka bay cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano maayanfuulka magaalada baydhabo dabkii ka kacay kaymaha gobolka sanaag ayaa la hakiyey maxamed muuday axmed abu muslim ayaa ka waramaya
dab xoogan ayaa maalmihii u dambeeyey ka kacay deegaanka gaacid ee gobolka sanaag kaas oo khasaare weyn u geystay dhirta iyo duurjoogtii deegaankaas wararka ka imaanaya deegaankaas ayaa sheegaya in la hakiyey dabka wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee somalilan maxamuud warsame ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in la hakiyey dabkaasi si aanu meelo cusub ugu fidin waxaa se uu intaasi ku daray in ay jiri karaan meelo kale oo uu ka sii xulaaqmayo dabkaasi masiibooyinka dabiiciga ah ee uu dabku ka midka yahay ayaa dhowaanahani aada ugu soo badanaya bulshada soomaalida iyada oo ayna hore u gubteen suuqyo waaweyn oo ayna ka midka ahaayeen suuqii waaheen ee hargeysa suuqii banaadir ee muqdisho suuqii jabuuti oo isna shuufbeelay bartamihii bishii abriil ee ina dhaaftay waxaa sidoo kale isna gubtay suuqii la odhan jiray suuq mugdi ee ku yaalay magaalada gaariisa bishii juun ee ina soo dhaaftay dhammaan gubashooyinkaas haleelay suuqyadaasi ayaan si rasmi ah loo sheegin wixii sababay mana jirto ilaa hadda cid baadhis ku samaysay wafdi uu hogaaminayo waaliga walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa kormeer shaqa ku tegay deegaana ka tirsan gobolka mudug mar kale waxaa ka waramaya maxamed ciise wafdi uu horkacayay waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamza ayna wehelinayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mid ah odayaasha gobolka ayaa kormeer ku sameeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada mudug wafdigan ayaa kormeerkiisa ku bilaabay deegaanka bacad weyn ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug waxa uuna wafdigan kulamo la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka sidoo kale waxaa deegaanka la gaarsiiyey gurmad caafimaad oo ballaaran ugu horeyn qaar ka mid ah odayaasha kormeerka ka qayb ahaa ayaa ka warbixiyey socdaalkooda kormeerkeenii koowaad waxaan ku joognaa maanta bacadweyne waxaan isweydaarsanay odayaasha reer bacadweyne iyo walaayada iyo nuqbada oo isla jooga waxay isweydaarsadeen dhammaan sidii xaaladdu tahay warbixinno iyo waraysiyo badan kadibna waxay isla qaateen dhammaan inaan ka shaqayno sida deris wanaagga amniga waxbarashada diinta islaamka in la dardargeliyo iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo isdhexgalka bulshada intaas ayaan isla qaadanay kulankii koowaad bacadweynaan joognaa hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalaheenna waa iswaraysanay waxaan nahay ka cudun waaxidin meesha lagu sheegayo hal xubinoo keligeeda waxaan isweydiinna waxa jira iyo qof walba wuxuu ku sugan yahay waxaan leenahay abaarta allah naga qaado waxaan isaga mid nahay waxaa ka jirta abaarta in qalbiga naga haysee abaarta iyo colka diinta islaamka kusoo duula allah naga qaado intaasi kadib dadkii la gaarsiiyey daqda caafimaad ayaa si diiran u soo dhoweeyey arrinkaas bismillaah magacaygu waa mariimo faarax waxaan joogaa degmada bacadweyne waxaan ahay deegaanka dadka ka tirsan waxaan joognaa isbitaalka mujaadiinta maanta ee dadkii daawada u fureen iyo aniga wax laysii daawo lacagla-aan ah maasha allah waa ku faraxsanah alxamdulilah waa nimcad ilaahna siiye ilaa ayaa uga mahadnaqaynaa bacdigeedna mujaahadiinta ayaa uga mahadnaqaynaa waxaan ka codsanaynaa mujaahadiinta inay noo soo badiyaan noo dadaalaan waxaan uga mahad celinaynaa khiyaarta noo keentay iyo culummada dawada ay noo keeneen oo lacag la-aanta daawona waa la ii siiyey intaas ay noo keeneen baan mahad uga celinaynaa gargarkooda iyo garabkoodana kor allah u qaado xaasidkoodana laa qabto baahida deegaanka ka jirtay deegaankan kahor waxay ahayd waxaan la koobin karin bay ahayd nin aan ilaahay ahayn oo u sheeganana aan la arag ilaahay baa noo keenay iyo walaayada waana uga mahad celinaynaa sheekh xasan abuu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dardaaran u jeediyey bulshada bacadweyn muslimiintu dhammaantood walaalo waaye ayagaa isu garaba ayagaa isu ma arkaysaa in markaa annaga aan isgacan siino isu gurmanno adiga haddaad maanta haysato cawada intaad cunto berrina kuula jirto walaalkaa deriskaagaana laga yaaba cawada inuu qadaayo waxaad berri u dhiga lahayd walaalkaa wax ka sii berrito ilaah baa albaab kaloo khayraad furaaya nin walbow ninka deriskaaga ah aad fiiriso debkiisu ma dansan yahay ma shidan yahay hadduu shidan yahay saqaabku u shidan yahay inaad isweydiiso taa waa dardaarmaynaa qodobka labaad oon rabo inaan tilmaamo waxay tahay ilaahay xargiisa aan qabsamo wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu yaynaana ku kala tegin waa amar ilaahay bixiyey dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa isgarabsiyaa laga rabaa isgacalsiyaa laga rabaa wafdigan ayaa ku howlan sidii uu kormeerkiisa u gaarsiin lahaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dadaal ku bixinaysa sidii bulshada loogu haqabtiri lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso dacwada iyo caafimaadka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kolonyo uu la socday madaxweynaha dalka nigeria ayaa lagu weeraray waqooyiga waddankaas dablay hubaysan ayaa risaas ooda kaga qaaday kolonyo uu la socday madaxweynaha dalka nigeria ninka lagu magacaabo maxamedu buhari kaas oo marayay gobolka uu ka soo jeedo oo dhaca waqooyiga waddankaas warbaahinta ayaa soo tabisay in weerarka lagu qaaday kolonyada uu la socday madaxweynaha dalka nigeria oo sababay dhaawaca laba qof kuwaas oo la socday saraakiisha ilaalada madaxweynaha afhayeenka madaxweynaha nigeria oo lagu magacaabo garbasheeho ayaa saxaafadda u sheegay in kolonyada madaxweynaha ee la weeraray ay horodhac u ahaayeen safarka madaxweynaha gobolkan ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada ugu badan ee ay ka dhacaan weerarada ay geysanayaan kooxaha hubaysan tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobanka dad badan ayaa lagu dilay gobolka halka kumanaan kalena lagu afduubay warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa